sala allahu calaa muxamed wacala aali muxamed waxaynu ku soo jiray yani alcaqiidatu adaxaawiya waxaa inoogu dambeeyey sheikhu hadalka uu tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam in loo soo diray dadka oo dhan oo risaaladda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inay caam ahayd hadalkaasaa inoogu dambeeyey marka nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaa loo soo diray yani jin iyo insi dhammaantood baa loo soo diray nabiguna waxa uu yihi sala allahu alayh wasalam wa kana nabiyu yubcadu ilaa qawmihi khaasa wa bucidtu ila annaasi caama nebiga ambiyadii hore ka midii wuxuu ahaa mid loo soo diro qoladiisa oo keliya laakiin aniga waxaa lay soo diray dadka oo dhan baa lay soo diray ilaahayna waxa uu yidhi wma arsalnaaka ila kaafatan linnaasi bashiira wanadiira yani dadka oo dhan in loo soo diray nebi moxamed sala allahu alayh wasalam baa ilahay inoogu sheegaya qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaahdaa dadow waxaan ahay mid laydin soo diray dhammaantiin laydin soo diray dhammaantiin lay soo diray waxaa kaloo ilaahay yidhi tbaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira marka ciddii tidhaahda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam risaaladiisu waxay ku gaar ahayd cid gaara sida carab oo kaley gaar ku ahayd ama aniga layma soo dirin ama dadaan loo soo dirinoo nool baa jira ciddii tidhaahdaa qur'aankii bay beeninaysaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa gaal oo milada islaamka waa ka baxaya saas aawadeed baa imaamu shaafici waxa uu ku sheegay kitaabu lum inay nimanka yuhuudda iyo nasaarada ay ka mid yihiin qaar ictiqaadsanaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam inuu rasuul ahaa oo ashahaadanayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu yidhaahda wa ashhadu ana muxammadan rasuulu llahna odhanaya laakiin waxay ictiqaadsan yihiin nebi moxamed sala allahu alayh wasalam risaaladiisa inay ku gaar tahay carab oo keliya marka imaamu shaafici waxa uu tilmaamayaa kuwaas iyagoo shahaadateyinkii ku dhawaaqaya oo odhanaya ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah haddana inaynay markaa muslimiin ahayn oo aynay ku islaamaynin ilaa ay yidhaahdaan yani markaa waxaa loo soo diray ila alkhalqi jamiican ilaa uu ku dhawaaqo midkood wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llahi ila alkhalqi jamiican ilaa uu yidhaahdo yani ma islaamayo waayo arrin kufrigu ictiqaadsan yahay kufrigaas ilaa uu ka siibto oo uu ka baxo tawbadii uma sugnaanayso imaamu shaafici baa arrinkaa ku sheegaya kitaabulum buu ku tilmaamaya shahaadateynki oo ku dhawaaqaya waa markay ictiqaadiyeen risaaladda nebi moxamed inay carab ku gaar tahay ayay waxba shahaadateynki u tari waayeen islaamnimana ugu guntami weye marka waa in la ictiqaadiyaa risaaladda nebi moxamed sala allahu alay wasalam inay caam tahay ambiyadii hore laakiin risaalooyinkoodu waxay ahaayeen khaas oo cid gaara loo soo diri jiray cid gaaraha loo soo diree tawxiidka iyo usuusha ambiyadu ay ka midaysan yihiine lala soo wada diray cid alla ciddii ay u sheegaan ee warkeedu gaadho xujadu waa ku quntay raacitaanka ay raaci waayaan ee gaalnimadii ku baaqi noqdaan ee shirkigii ka bixi waayaanna waxay noqonaysaa inay xujadii diideen bay noqonaysaa marka cid alle ciddii warkaasi gaadho ee aqbali weyda ciddii loo soo diray ha ahaato ama cid aan loo soo dirin ha ahaatee haddii markaa tawxiidkii ay ka qaadan waayaan oo shirkiga ka tegi waayaan iyadoo rasuul yacni xujooyinkiisi gaadheen waxay noqonaysaa inay ciqaab mutaysanayaan naarta inay ku waaraan abada alaabaad inay mutaysanayaan waana labada wejiye culamada qaarkood ay kaga jawaabaan waana labada wejiye culamada qaarkood ay kaga jawaabaan ishkaal marka la keenay ku saabsan maadaama nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa kana nabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasatan wabicitdu ila annaasi caama oo nuux risaaladiisu ay khaas ahayd maxaa loo wada halaagay wax alla wixii arlada joogay maxaa loo wada halaagay marka xaafid ibnu xajar iyo nawowi haddaan midkood haddaan labadooduba sheegayn midkood baa shuruuxdooda ku sheegi jiray inay labadooduba sheegayaanna waa u malaynayaa sharxu muslimkiiyo fatxulbaariga marka culamada qaar waxay yidhaahdeen oo kaga jawaabeen marka horeba arlada waxaa joogay oo keliya waxay ahaayeen qawmu nuux oo keliya marka ictibaarka haddii laga eego in qowmkiisi loo soo diray ee risaaladiisu waxay ahayd khaas oo xadiidkuu gudagelaya wa kaana nebiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasa marka laga eego cidda arlada joogtay oo dhan in loo soo dirana wejigaana caam bay ka noqonaysaa marka laba ictibaar guleeya ictibaar caama iyo ictibaar khaasa ayay risaaladii nebi nuux lahayd xadiidkana waa ku guda jirtaa wa kaana nebiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasa taasi waa jawaab jawaabta labaadee marka ay sheegeen waxay tahay ahlucilmigu oo labada sheekh haddayna wada sheegeen mid ahaan uu sheegayo risaaladiisu gaarba ha ahaatee dadkana dhulka ha joogaane arrinka tawxiidka rusushu ka midaysiiy ee lala soo wada diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana faacbuduun walaqad bacatnaa fi kulli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut arrinkii rusushaba lala soo wada diree tawxiidka ahaa shirkigana in laga digoo la nahiyo ahaa oo la xaaraantinimeeyo taas cid alla ciddii uu gaadho warkeedu oo xujadu ku qunto xujadu waa ku sugnaatay waxaanay ka dhigan tahay rasuul loo soo diray inuu diiday kii xataa aan loo soo dirin sidaas aawadeed baa lagu cadaabayaa ciddii markaa raaci weyda marka sidaas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen in waxa weeye usuushii inay ka qaataan inay diideen oo tawxiidkii u hoggaansamaan oo shirkigii iyo kufrigii ka tagaan inay markaa diideen yani marka ummadihii kale xataa aan qawmu nuux ahayna ay diideen sidaas aawadeed baa ciqaabka loogu wada camimay oo dhammaan loo wada halaagay marka calaa kulli xaal taasna sidaas yadaa weeyey marka cudurdaar ma aha ilaahw aniga rasuulaad iisoo dirtay iima iman cudurdaar noqon mayso waayo macnaha markaysaga xujadu inay ku quntuun hadday tahay waxay cadaabku u baaqanaya wamaa kunaa mucadibiina xataa nabacaa rasuula rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul xujadii inuu markaa yani nebi nuux inuu oogo iyo nebi shucayb inuu oogo iyo nebi kale inuu oogo farqi ma kala laha yani wasfi cibrale ma aha ka oogaya mar hadday asal ay rusushu ka wada midaysan yihin oo dhammaantood ku wada baaqayaan ay tahay wax faariqo muctabara ma aha yani nebigii igu oogay ee ii sheegay yani ma ahayn nebi aniga laysoo diray ma ahayn xujo noqon mayso marka calaa kulli xaal mas'aladaasna sidaas yadaa weeye waa mas'alo muhima ahlucilmi waxay kaloo isweydiiyaan jinka rusul gaara ma loo soo diray mise looma soo dirin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani jinka rusul gaara waa loo soo diray waayo ilaahay waxa uhi yaa macshara aljini walinsi alam ya'tikum rusulu minkum markaa qolo kastaba rusul ka mida in loo soo diray baa ka dhalanaysa bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen muqaatil baana ka mid ee sida shaarixuba soo naqlinayay afwan muqatil qawlkiisu waa qawl aakhar waa qawl kale yani culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen taabiciinta qaarna laga soo naqliyey yani rususha ilaahay wuxuu ka soo saari jiray insiga jinkana nudur baa ka soo bixi jiray qaaridiga oo ducaada ah laakiin rusuli kama soo bixi jirin ictibaarka markaa la yidhi alam ya'tikum rusulu minkumna waxaa laga tilmaamayaa majmuuciinay ka mid yihiin oo bimacnaa marka la ysku kiin daro idinkuunbuu idinka soo baxay jin iyo insi hadda waxaa ka dhigtaa bal qolo keliya ka dhig idinkuunbuu ka soo baxay marka waxay ku rumoobi kartaa qolo ahaan inuu ka soo baxo rusushaasi ka soo baxaan ayay ku rumoobi kartaa waxaana ay daliishanayaan culamada odhanaya waxa weeye jinka rusul gaara looma soo dirin hadalkii markaa waxa weeye jinka uu ilaahay ka xikaayooday ay yidhaahdeen innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa oo in muuse markaysa waxaa markaa mursal u ahaa oo loo soo diray oo ay tabac dadka u ahaayeen ayay markaa taasna laga fahmaya waxa uu musanifku yidhi wa huwa almabcuudu arrinka hore ah yani dacwada nubuwada la sheegtaa inay kufri tahay horey nuga soo warranay waxaa la mida markaysagaa nebinimo la sheegto waxaa la misaala in la yidhahdo waa lay waxyooda ama ilaahay baa wax ii sheegay ama in la yidhaahdo jibriil baa ii yimaado markaysagaa ii warrama yani umuuraha noocaasi waxay tahay waa waxyi sheegasho waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw qaala uxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shayun waman qaala saunzilu mila maa anzala allah saddexda arrin aayadda lagu sheegay kii lagu dhacaaba waa kufri waa inagii shalay soo sheegnay wa kullu dacwa nubuwati nebinimo la sheegto dhammaanteed bacdahu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam dabadii la sheegta fagayun baadi weeye wa hawan hawo weeye yani sharciga khilaafsan ee hanuun maaha waaba kufriyo waa gaalnimo wa huwa markaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam almabcuusu waa kii lasoo saaray ilaa caamati ljinni jinka dhammaantii loo soo diray wa kaafati lwara khalqiga dhammaantoodna loo soo diray waa min baabi marka waxa weeye cafi caami cala alkhaas khaas baa lasoo sheegay jinka oo khalqiga ka mida ayaa lasoo sheegay haddana waxa weeye khalqigii baa lagu cadfay ahlucilmigu mas'ale isweydiiyaan baa jiro ku saabsan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ma loo soo diray malaa'igta mursal ma u ahaayo ma loo soo diray mise lama soo dirin khilaaf baa ku sugan xaafid ibnu xajarna wuxuu kaga warrami jiray isaabada yani markaa muqadimadeeda halkaas buu kaga warrami jiray bacdu ahlicilmi ba waxay leeyihiin maadaama uu ilahay yihi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira malaa'igtuna ay caalamiinta ka mid tahay in malaa'igtana loo soo diraa ay daliil u tahay aayaddu qawlkaasi waa jiraa qawla ahlucilmiga qaarkood ay qabaan oo saa khilaafsanna waa jiraa oo le marka waxa weeye caalamiinta hadda waxaa looga jeedaa waa cumuum khusuus looga jeedo jinki iyo insiga oo dhan baa looga jeedaa ee malaa'igtu ma soo gelayaan bilxaqi xaq baa lala soo diray xaaluu markaa yahay multabisan bilxaqi waalhuda xaq iyo hanuun markaa xaaluu yahay mid ku dheehan baa la soo diray wa binnuuri wadiyaai wa binnuuri iftiin mid ku dheehan iyo wadiyaai yani markaa waxa weeye labadu waa isla macne waxa qawisan laakiin diyaagaa qawisan oo qoraxda iftiinkeedana waxaa la yidhahdaa diyaa baa la yidhahdaa ka dayaxana nuur baa la yidhahdaa wa binnuuri markaa nuur buu la soo diray wadiyaai markaysaga ilays xoog badan ayuu la soo diray bimacnaa waxa weeye hanuunkii lala soo diraa lagu shabahayaa in nuur aada u xoog badan inuu yahay oo xaqii buu nuurinaya waa nuur macnawi ah wa ina alqur'aana waxaanu kaloo odhanaynaa qur'aanku kalaamullahi hadalkii ilaahay weeye minhu bada xagga ilaahay buu ka soo daahiray bimacnaa ka soo muuqday bilaa kayfiyatin kayfiyo iyo qaab yani ugu hadlay oo aynu garanayno la-aanteed qawlan yani markaa inuu yahay masdarun min gayri lafdih iyo inuu yahay markaysaga xaalba laga dhigo xaaluu yahay markaysagaa maqbuulan mid lagu hadlay uu yahay oo uu ilaahay ku hadlay wa anzalahu ilaahay waa soo dejiyey qur'aanka calaa rasuulihi rasuulkiisa moxameda sala allahu alay wasalam korkiisuu kusoo dejiyey waxyan xaaluu yahay markaysagaa mid la waxyooday uu yahay ay muuxan wa saddaqahu lmu'minuuna mu'miniintu waa rumeeyeen calaa daalika sidaas bay ku rumeeyeen xaqan ay tasdiiqan rumayn oo xaqan xaq ah wa ayqanuu waxay yaqiinsadeen annahu kalaamullahi inuu hadalkii ilaahay yahay annahu qur'aanku kalaamullahi hadalkii ilaahay inuu yahay tacaala ilaahay korrey bilxaqiiqati xaqiiq ahaan uu yahay ee majaaz ahaan oon u ahay laysa bimakhluuqin makhluuq ma aha yacni qur'aanku ka kalaamilbariyati sida khalqiga hadalkooduba uu makhluuq u yahay makhluuq uma aha faman samicahu ku kasta oo maqla oo fazacama markaa yani sheegta ama ictiqaadiya annahu kalaamulbashari annahu qur'aanku kalaamulbashari hadal bini aadam inuu yahay faqad kafara waa gaalowday waa gaaloobay waqad damahu allahu ilaahay waa ceebeeyey wacaabahu waa ceebeeyey wa awcadahu wuxuu ugu goodiyey bisaqara saqar ugu goodiyey xaysu qaala tacaala goortuu ilaahay uu yidhi in haada ilaa qawlu lbashar yani marka waxa weeye goortii shaksigaasi uu yidhi in hada ilaa qawlu lbashar marka ciddii sheegatay inuu hadal bini aadam yahay ilaahay wuxuu ku xukumay inuu gaal yahay in haadaa goortuu yidhi markaa kaasi in haadaa ay ma haada kaasi ma ahaan ilaa qawlu lbashari kaasoo qur'aankii hadal bini aadam mooye wax kale ma ahaan ilahay waa gaalaysi calimnaa waxaynu ogaanay wa ayqannaa yaqiinsanay annahu qawlu khaaliqi lbashari yacni kii bini aadamka abuuray hadalkiisii inuu yahay walaa yashbahu qowla albashari hadalka bini aadamka inaanu shabihin sidaasaynu aqoonsannay oo garannay mas'alada uu sheikhu halkan kaga warramayaa waa mas'ala cadiima waa mas'ala aada u weyn waana mas'ala markaa aada la ysugu khilaafay oo dad fara badani ay ku simbiririxdeen kuna lumeen aqwaasha ku suganna waa inoo sheegay markaa sheikha shaarixu waa sheegaya ilaa sagaal qowl buu sheegaya inkastoo qowlka hore qowlkii markaa waxa weeye firaqa islaamiga aanu ka mid ahayn qowlka markaysa waxa gaalada qaarkood uu ka xikaayooday yani dhammaystirun wixii laga yidhi marka uu dhammaystirayo ayuunbuu kaana ugu soo daray aqwaasha laga yidhi dad waxay yidhaahdeen waa kuwa muctasilada la yidhaahdee yacni ilaahay kalaam baa u sugnaaday kalaamkaasina waa shay uu abuuray oo uu ku abuuray yacni meel kale uu ku abuuray isagoo munfasilkaa buu ilaahay abuuray waana makhluuq kalaamullahi baana la yidhahdaa abuuritaanka uu ilaahay abuuray baa loogu nisbaynaya qolada muctasilada qola lunsan ah saasay yidhahdeen imtixaan iyo dhibaato badanna muslimiinta waa markiyeen oo ay ku markaa dooneen inay ku ijbaaraan ictiqaadka inay ku khasbaan arrinkooduna waa iska mafduuxo iyagu waa fadeexadaysan yahayo waa markaa mafruuqun minhu waa laga faaruqay bimacnaa qawlkooda baatilnimadiisu waxa weye waa miduu cad yahay weeyaan waxay markaa ka dhigayaan hadalkii uu maqlay nebi muuse inuu ahaa hadal markaa makhluuq ah oo ilaahay geedka ku abuuray geedkana uu ka maqlay waxaa la yidhi wuxuu geedka markaa ugu noqon waayo sifo waayo waxaa la yidhahdaa shayga sifada ah hadduu maxal ku qumo maxalkaa uu ku qumay ayuu sifo u noqdaa magacna isagaa looga dhaliya maxalkaa magaca loo dhaliya maxaa loo odhan waayey geedkaa mutakalim oo hadlay maxaana kalaamka geedka loogu sifayn waayo ta kale waxay ka hor imanaysaa adilada kitaabkiiyo sunnada ayay ka hor imanaysa kalaam kastooo ilaahay meel uu ku abuuray haddii uu makhluuq yani oo makhluuq ah yani hadday kalaam u noqonayso waxay noqonaysaa in hadalka bini aadamka uu abuuray oo ilaahay siiyeyba in la yidhahdo waa kalaam ilaahay waana baatil arrinka noocaas kufriyaadkii waxaa lagu hadlayaa waa kalaam ilahay in la yidhaahdo ayaa ka dhalanaysa biictibaar inuu abuuray taasna waxaa la garanayaa baatilnimadeeda caqligu waa lagu garanaya caqligaba waa lagu garanaya waxaa ka mid a aqwaasha kale aqwaal adigu isku dhadhow oo qoryaha qolyaha markaa la yidhahdo kullaabiyada iyo maaturiidiyada iyo ashaacirado iyaguna ka farcamay oo masaladan ka qaatay yacni markaa waa sida ay qabaan oo waa in la yidhaahdo kalaam sifo ilaahay u ahi waa jira waana lagu sifaynaya ilaahay hase haatee kalaamkaa waxaa looga jeedaa yani waa macnan qaa'imun bidaatihi macno ilaahay daatadiisa ku qumay oo aan infisaali karin oo aan tabacudi karin oo aan qaybsami karin oo in la maqla aanu suuroobi karin oo aan xaraf iyo sawb midna ahayn oo azaliyo qadiim ah oo aan awal lahayn oo aan mashiia ku tacalluqin kaasoo haddii mar carabi lagu cabiro qur'aan noqonayo haddii salyaan iyo luqada la yidhahdo lagu cabirana injiil noqonaya haddii luqada cibriyada lagu cabirana yani noqonaya tawraad noqonaya wahaakada waana macna waaxida oo waa markaysa waxaan markaa aan tacadudi karin qawlkaas ashaacirada uu tilmaamay ashaaciradu farac weeye waxay ka farac tahay qolada kullaabiyada la yidhaahdo kullaabiyadu waxa weeye abu maxamed cabdullaahi ibnu saciid ibnu kullaab nin la yidhaahdo ayay markaa u nisbo sheegtaan oo ay ka qaateen markaa ictiqaadaadka qaarkood oo markuu ictisaalka ka soo baxay masaa-isha kalaamiga ah waxa uu ka qaatay ninkaas ninkaasina mas'aladan yani kalaamka waxyaaluhu ku simbiririxbay ka mid tahay marka waxa uu yidhi qur'aankan hadda markaa carabiga ee la yaqaanaa waa xikaayatun can kalaamillaahi laakiin xaqiiqatan kalaamkii ilaahay uma aha majaaz ahaan baa kalaamkii ilaahay loogu magacaabaa ee xikaayo wuxuu ka yahay oo ka qisoonaya ama matalaya ilaahay hadalkiisa sidaasaa ibnu kullaab uu yidhi qolyaha ashaaciradu hadalkii markay ka qaateen in yaroo tacdiil ay ku sameeyeen ay wax ka yaro bedeleen oo waxay yidhaahdeen xikaayo la odhan maayo cibaaraa la odhanaya kalaamkii ilaahay buu cibaaro ka yahay oo waxay yidhaahdeen waxaanu xikaayo uga leexanay xaakiga iyo maxkiga way isshabbahaan ka wax matalaya iyo wuxuu matalaya inay isu egyihiin baa laga qaadanaya hadalka ilahayna wax u egi ma jiro maadaama sidaas markaa ay tahay waa in la yidhaahdaa cibaaru hadalkii ilaahay ka yahay xikaayo kama aha inta kalena sidii bay uga qaateen inta kalena sidii bay uga qaateen marka waxay qabaan laba bidco oo labaduba ay khatar yihiin in allaha laa yatakalamu bixarfin walaa sawt ilahay sawt iyo xaraf midnaba kuma hadla bay leeyihin cid kalea wixii markaa yani xuruuftan kalaamkan yani markaa dul xuruuf xuruufta u saaxiibka ah ilaahay kuma hadlinoo kuma dhawaaqin bidcada labaad ay qabaan waxay tahay waa azali oo mashiicada ilaahay kuma tacalluqdo hadduu doono ilaahay ma hadlo hadduu doonana iskama daayo salafkuna waxay yidhahdeen ina allaha yatakalamu ida shaa ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بحرف وصوت وكلام الله غير مخلوق عباaraaتka سلفka weliba iجماaعyada lagu soo نqliyeyna saasay tilmaamayaan ee saddexdii qarni yani laga soo nqliyey taabiciintii iyo khaasatan yani marka atbaacu taabiciintii laga soo raray sidaasay tilmaamayan inuu kalaamka ilaahay mashiiadiisa ku tacaluqo oo hadduu doono ilaahay hadlayo hadduu doonana aanu hadlay wuxuu doonana ilaahay ku hadlayo oo maqaasida ama luga ah ilahay wuxuu doono inuu ku hadlayo goortuu doonana inuu hadlayo yatakalamu idaa shaa wamataa shaa wa kayfa shaa bay yidhahdeen iyadu markaa waa gooyeen idaa shaa wamataa shaa wa kayfa shaa waxay yidhahdeen xuduus iyo waxbaa markaysagaa laga qaadan karaa oo yani sifada kalaamka haddii la eego laba ictibaar bay leey waa sifa daatiya ictibaar marka laga eego si kale marka loo eegana waa sifa ficliya oo ilahay mashiiadiisay ku tacalluqa waxyaalaha sifa sifaat alficiliya ahlu cilmigu waxay yidhaahdaan yani waxa weeye waa sifada ficligaana waxa la yhahda waa sifada ilahay mashiiadiisa ku tacalluqde waa qadiimatu nawc xaadisatu laxaad ahlu cilmigu saasay yidhahdaan sifada markaa ficliga ah ilaahay ee khaasatan waxa weeye markaa kalaamka iyo khalqiga iyo ay ka mid yihiin waa qadiimatu nawc oo nooc ahaan waa u horrayso o ilahay daat ahaan buu ugu sifaysnaa inuu wax abuuro inuu wax arsaaqo inuu hadlo awal ma laha laakiin waa xaadisatlaaxaad oo afraaddeeda marka la eego iyo midhmidhkeeda oo cid mucayana abuuritaanka uu abuurayo cid mucayana arsaaqista uu arsaaqayo hadal mucayana yani odradka uu odhanayo ama uu ku hadlayo taasi waa xaadis weeye qadiimatu nawci xaadisatu laaxaad nooc ahaan bay u horraysay afraad ahaan iyo midhmidh ahaan bay usoo geli oo abuurista ilaahay ina abuuray inaga waxa weeye waa xadis laakiin ilaahay inuu wax abuuraa waa qadiimo waa markaysa waxaan marka awal ma laha waa azali weligii ilahay inuu wax abuura waa ku sifaysnaa walow mutacallaqeedu yaanu imanba saynu horeba usoo sheegnay laakiin cid mucayana abuuritaanka uu abuuray oo zayd iyo faarax iyo camar uu abuuray waa soo dariday inuu hebel iyo hebel markaa arsaaqaana waa soo darrida laakiin inuu wax arsaaqo ka nooc ahaan waxna abuuro hadlana qadiim bay ahayd awal ma laha marka qaacidadaasna waa qaacida muhimda qadiimatu nawc xaadisat laxaad waxaana la micnatay hadalkay salafku cabiraan yatakalamu idaa shaa wamataa shaa wa kayfa shaa sidaas iyada abay markaa la micnatay waa dilaya xuduus xaggaan meel unaga soo geli kartaa jawaabteedu waxay tahay ilahay wuxu uhi wamaa yaأtiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun xuduuskaasna waxaa lagu xambaarayaa marka kalaam mucayana hadalka uu ilaahay ku hadlaa wuxuu noqon karaa muxdath laakiin inuu hadlaa iyadu waa qadiim awal mala mashiica in lagu tacaluqsiiye waxaa laga qaadanaya inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakun yani in kaleba maaha amarkiisu ilaahay hadduu shay doono inuu abuuro waa inuu yidhaahdo kun ahaw fayakun markaasaa shaygu ahaanaya marka shay markuu doono inuu abuuro wuxuu odhanayaa kun mufasiriinta qaarkood halkaa waxay yidhahdaan ilaahay maba doono inuu kun kun maba yidhaahdee wuxuu doonaa inuu kun yidhaahdo kun markuu doono ayuu dabeedna shaygii markaysakan abuurmaha waxay ka cararayaa waxay ka cararayaa in la yidhahdo ilaahay xuruf uu ku hadlaa waxay ku dhisantahay kalaamka ilaahay waa nafsi xaraf iyo sawd midna maaha laakiin way ku dhuubayaano waxay ku odhanayaan kun in la yidhahdo waxa ka fudud inuu doono inuu kun yidhaahdo markaa maba yidhaahdee waxa uu doonaa inuu yidhaahdo markaasi ashyaadu abuurantaa yaanu kuu rugi taasna marka waxa waya sidaas yadaa wey waxay ka qabaan marka la ysku daro nimanka kullaabiyada maaturiidiyada ashaacirada kalaamka xuruufta u saaxiibka ah inuu makhluuq yahay bay isla qabaan oo isla ogoliyin inuu makhluuq yahay bay qabaan laakiin waxay leeyihin markay leeyihin kalaamka ilaahay makhluuq ma aha iyagu waxay uga jeedaan macaanida ilaahay daatadiisa ku jirtaan ka sooba infisaali karin taasay leeyihiin makhluuq ma aha laakiin kalaamka xuruufta u saaxiibka ah haddii aada weydiiso ictiqaadka inay kaa qariyaan waa suurowdaa laakiin waxay caqiidaysan yihiin kutubtooda qaarkoodna ku nasgaraysan inay qabaan inuu makhluuq yahay ahlucilmiguna saasay u sheegeen culamo badan baa u sheegay ahlu cilmi badan ayaa u sheegay shaykhu lalbani waxa uu ka odhanayaa markaa sharxa saxaawiyada marka uu yani sharxayo walaa nujaadilu fi lqur'aani wanashhadu anahu kalaam llah waa meel dambe uu ku keeni doono ayuu wuxuu odhanayaa قلت إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن الإيمان بأن القرآن كريما هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازا أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق فأمرهم في ذلك واضح مفضوح لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا القول وغيره ممن حرفوا فيه عن الإسلام ألا وهم الأشاعرة والماتريدية فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن وأنه ليس من قول رب العالمين إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه كلام نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء وأنه متكلم منذ الأزل وحوصلها كورنا يا مركي ساحة مركا شرح وتعليق عقيدة الطحاوية صفحة تضبئية كنتن إلى سديدية كنتن كالي مشيقي ابن عصيمين مركو شرح يواض ضد waxa uu isbarbadhigayaa muctasilada iyo ashaacirada waxaanu odhanayaa waxay isku waafaqsan yihiin qur-aankan xuruufta u saaxiibkii inuu makhluuq yahay laakiin waxay ku kala tegan yihiin qolada markaa muctasiladu waxay leeyihiin in allaha yatakalamu idaa shaa wa mataa shaa wa kayfa shaa laakiin ashaaciradu waxay leeyihiin mashiica kuma xidhna kalaamka ilaahay waa kow waa midda kale waxay ictiqaadkoodii waa khilaafeen hase ahaatee waxaa sii fogaansha badan buu odhanayaa mas'aladaa mucayanka ah ee kalaamka qolada ashaaciradaa sii fog buu odhanaya muctasiladaaba safaysa saasuu markaa cuthaymiin ku odhanayaa sharxu lcaqiidati alwaasitiya haddiiba laga yimaado alashaacira walmaturiidiya kutubtooda waxay ku tansiisinayaan qur'aankan xuruufta u saaxiibkii inay qabaan inuu makhluuq yahay inay sidaas qabaan ayay markaa tansiisinayaan oo ay halkaa waafaqsan yihiin markaa qolyaha muctasilada inayna isku khilaafsanayn qur-aankan xuruufta u saaxiibkii inuu makhluuq yahay inayna isku khilaafsanayn sidaas aawadeed yani markaa bayjuuri sharaxiisa markaysagaa jawharada uu ku sharxayo tuxfatulmuriidka waxa uu ka odhanaya waxa uu odhanayaa والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسي لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم waxau sidaa ku yihi tuxfat lmuriid sharaxa jawharat tawxiidka ayuu bayjuuri ku odhanayaa safxadda shan iyo sagaashan ayay kaga taallaa dabcada daaru lkutub alcilmiya ee la daabacay kun iyo afar boqol iyo lix iyo tobankii hijiriyada waxa uu tilmaamayaa inay mumtanic taho inay suurtoobi karin la yidhaha qur'aanku waa makhluuq mooyaane wakti tacliimeed in la joogo oo xalqad cilmi haddii la joogo dadka waa loo sheegi karaa bu leyi oo waa la odhan karaa qur'aanku waa makhluuq kan la akrinaya ee xuruufta u saaxiibka ee carabiga ah laakiin haddaan maqaamu tacliim aynay ahayn fahm qalada in laga qaato oo la moodo macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan inay makhluuq tahay si aan loogu qaadan waa inaan dadka loo sheegin inuu makhluuq yahay marka waxay kala saarayaan macaanida ilaahay daatadiisa ku jirto ay leeyihin waa hayru makhluuq iyo inay leeyihin qur'aankan carabiga ee xuruufta u saaxiibka oo ay leeyihiin waa makhluuq ay leeyihin sidaas aawadeed ayaa qur'aankan markaa waxay guda waxay barbar dhigayaan yani makhluuqaadka qaarkood bay odhanayaan iyamaa fadli badan ma qur'aankaa fadli badan mise makhluuqa makhluuqaadka qaarkood sida nebi moxamed oo kale sala allahu alay wasalam oo waxa uu soo naqliyaya tuxfatulmuriidku safxadda aynu hadalka ka soo naqliya safxadda ka horaysa hadal isweydiinayoo ah nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo qur'aanka iyo maa fadli badan yani qur'aankan markaa carabiga ee xuruufta u saaxiibka ah iyo nebi moxamed iyo maa fadli badan markaasuu odhanayaa walxaqu anahu sala allahu alayh wasalama afdalu liannahu afdalu min kulli makhluuq yani sidaas ayuu waxa weeye yani ku sheegaya safxadda afar iyo sagaashan kan xuruufta u saaxiibkaa cidda iska leh ila markay yidhahdeen kalaamullahi ma ahe waa cibaaratun can kalaamillahi yaa haddaba le oo ku hadlay afar qowl bay ka leeyihiin ashaaciradu kutubtoodayna ku taallaa iyo maaturiyada afarta qowl ay ka leeyihiin ee ay soo naqliyeen waxay tahay waa in la yidhahdo hadalkan waxa iska lehoo ku hadlay oo xaqiiqatan ugu hadlay oo u leh nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam taasna waxay noqonaysaa qur'aanku inuu yahay kalaamulbashar oo waxay waafaqaysaa hadalkii mugiiratu bnu yani markaa shucba hadalkii waxaan leeyahay cafwan waxaan ujeedaa alwaliid ibnu mugiira hadalkii uu yidhi in hada ilaa qawlu lbashar taasay waafaqaysaa alwaliid ibnu yani markaa ibnu mugiira hadalkii uu yidhi in hada ilaa qawlu lbashar bay waafaqaysaa oo hadalka uu sheikhu inoo tilmaamay inuu kufri ay tahay qowl kale waxay leeyihiin maya kan waxa weeye xuruufta u saaxiibkaa waxaa ku hadlay nebi waxaa ku hadlay markaa jibriil baa ku hadlay oo waa hadalkii jibriil labaduba waxay daliishadeen labada qowlba innahu laqawlu rasuulin kariim labada aayadood ee midna suuratu takwiir ku jirto midna suuratu lixaaqa ku jirto qowlka saddexaad waa in la yidhahdo ilaahay baa abuuro looxulmaxfuudku ku abuuray dabeedna looxulmaxfuudkii lagu abuuray laga soo dejiyey qowlka afraadna waa in la yidhahdo maya hawaduu ku abuuray marka afartaa qowl bay kale yihiin afartaa qowl ayay kale yihiin waxau odhanayaa marka afartaa qowl bay kala doordoortaan oo qoloba qaar bay mid bay arjaxaan bayjuuri oo kale wuxuu arjaxayaa baajuuri tuxfatulmuriidka sharxu jawharaha waxa uu arjaxayaa inuu markaa ilaahay lowxulmaxfuudka ku abuuray waxa uu yihi waqad udiifa lahu tacaala kalaamun lafdiyun kalqur'aani fainahu kalaamullahi qaطcan talo muxuu uga jeedaa ereygaa fainahu kalaamullahi qaطcan bimacnaa anahu khalaqahu fi lawxi lmaxfuud isagii baa fasiraya wuxuu uga jeedo wuxuu yidhi macnahan ka tilmaamaya kalaamullahi qaطcan waxa weeyaan lowxulmaxfuudku ilaahay ku abuuray lowxulmaxfuudka ayuu ku abuuray saana waxa uu ku sheegay tuxfatulmuriidka sharxuljawaaraa safxadda saddex iyo toddobaatan marka waxa weeye sidaas ayuu markaa sheegay bayjuuri talow qolada maaturiyadu ma dhaantaa qolada maaturidiyada lafteedu ma dhaanto sidaa ay sheegeen si lamid ay sheegayaan qolyaha daxaawiyada markaa sharxay nin ka mida oo xanafi ah oo maaturiidi ah oo magaciisa la yidhahdo cabdulhani algunaymi almaydani alxanafi oo dhintay waxa weeye qarnigii hore kun iyo laba boqol iyo sideed iyo sagaashankii markay hijiriyadu ahayd ayaa wuxuu ku odhanaya markuu halkan sharxayo wa huwa kalaam ullahi aصifaة اlأzliyaة اlqa'imaة bidatihi tacalى almunaafiyaة lلsukuuti wاlآafaةi walaysa bxarfi walaa sawti laysa bmakhluqi kakalaam اlbariyaة اlmuؤlafi min alxurufi اlmuشhtamil عalى اlaswaati waqwluhu laysa bmakhluqi habru liqwlihi ina alqur'ana wlida jacaltu qwlahu kalaam اllahi tafsira lilqur'ani wain kana alaqrb an yakuna alhabru an yakuna huwa alhabr lma نقل السعد الثاني في شرح العقائد عن الأشياخ ومركا مشايخ دي مركا ما تريد يده في شرح العقائد عن الأشياخ أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف بين الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا وعنادا وحوصا كورنا يا مركا شرح طحاوية صفحته سداد إيو لحده ahlucilmi badan oo horaa u nisbeeyey inay qabaan qur'aankan markaa carabiga ah ee xuruufta u saaxiibkii inuu markaa makhluuq yahay inay rumaysan yihiin waxaa ka mida waxa weeye ibnu qudaama almunaadara liahli lbidaci fi lqur'aan risaaladiisa la yidhahda qayimka ah ayuu ku markaa tilmaamaya oo in waxa weeye ay ictiqaadsan yihiin qur'aankan xuruufta u saaxiibka ah ee carabiga ah inuu makhluuq yahay inay qabaan ayuu ku sheegaya oo uu ka soo naqlinaya laakiin waxa weeye sida badan ictiqaadkooda inay qariyaan oo aynay markaa sida badan aynay caddaysan caynkaas yadaa buu tilmaamay wakhtiyada qaarkood buu wuxuu odhanayaa wakhtiyada qaarkood buu wuxuu odhanayaa waxay ii sheegeen mid ashcariyanu munaadaroonay buu odhanayaa markaasaan dabeedna waxaan ku idhi masalada qur-aankaan isla soo qaadnay dabeedna markaasaan waxaan ku idhi ma laba qur'aan baynu leenahay adigan wax kala saaraya oo maxaa dhibee ku sugan bu ihi in la yidhaha laba qur'aan baynu leenahay maxaa dhibee ku sugan hadhow markii aan ka sheegay aad iyo aad buu u karaahiyeystay hadalkuu aniga gaarka igu lahaa yani aad buu u diida u karaahiyeystay waxa uu ibnulqudaama odhanaya wa yuqiruuna kulluhum ashaaciradu sheegaya biana hada may wuxuu sheegaya culamada kale o dhan wa yuqiruuna kulluhum biana hada qawl allahi وعند الأشعري ليس هذا قول الله وإنما هو قول جبريل فكان ينبغي لهم أن ي... أنهم يقولون قال جبريل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكوا آية ساسا لازم إيسا إننا أران قال الله تعالى يا أيلادان قال جبريل سدا سامركا لازم إيسا وعن حسوس دابر دوري سديتن كيه أيا أضي كم إذا مركا أضياشي ولا ددأها أيا وحن كم قال الله نقول يري إنما قال أن يرضى ee markaa odhanaya markaa ilaahay wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi miyaa fahmaysaan idinku jibriil baa hadalkan ku hadlay buui burcay arrinkaasi ka dhacday marka waxa weeye in fara badan ictiqaadka markaa ashaaciro ay ka qabaan mas'aladan ma garanayaan qaarkood garanayaanoo ma tasriixin karayaan oo ma caddaysan karayaan uma inahum qad aqaruu ana alqur'aana kalaam ullahi غير مخلوق فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب العربي الذي سماه الله قرآنا فما القرآن عندهم وبأي شيء علموا أن هذا أن غير هذا يسمى قرآنا هذه وآد الدنيا يعني مركة ورسالة هذه قيمة رسالة مركة لإلى حكاية المناظرة أما المناظرة لأهل البدع في القرآن أو قرأي مركة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أردنتي taarikhda hijriyadu markay ahayd lix boqol iyo labaatankii hijriyada yani kutubtiisa fiqigaana waa kutubta markaa la ictimaade ee madhabta xambaliyo lagu ictimaado oo uu ka mid yahay muqniga ibnu qudaamo muqnigu waa kitaabka uu yidhi sheikha la yidhaahdo markaa ciizadiin ibnu cabdisalaam laba kitaab ilaa aan helay fatwa munaasib iima noqon oo niyaddeedu kuma xasilin labada kitaab waa labadee waa markaysa waa muqniga iyo muxallaha muxallaha ibnu xasmi qoray iyo muqniga uu markaa ibnu qudaama qoray waa kitaab qayima fiqiga kitaab lamida lagoma alifin marka kutub badan oo ictiqaad uu leeyahay ibnu qudaama waxaana ka mida xikaayat lmunaadara waxaa ka mida lumcat lictiqaad waxaa ka mida kitaab lculuwi kutub badan buu alifay marka calaa kulli xaal yani kitaabkaasi waa qayim waa kitaab mufiida marka mas'alada ku saabsan waxyaalaha ay cuskadeen qolyaha odhanaya waxa weeye qur'aankan carabiga waa makhluuq ama waa jibriil hadalkii ama waa muxamed hadalkiis ay yidhaahdeen waxaa ka mid a inahu laqawlu rasuulin kariim inahu laqawlu rasuulin kariimna laba aayadood oo laba suuradood kala duwana weeyaan midba waxaa looga jeeday midna rasuulkii bashariga ahaa oo nebi moxameda sala allahu aleyh wasalam baa loo jeeday midna rasuulkii malakiga ahaa oo jibriila loo jeeday inuu labadaba markaa hadalkoodii iyagu bilowdeen uu noqdo ee aan tabliiqnimo loogu nisbaynayo waxaa loogu nisbaynaya ay tahay hadalkoodii xaqiiqatan inuu yahayna ma suurtoobi karto waayo alficlu lwaaxid laa yaqacu min faacilayn waxay tahay ficilka keligii laba faacil oo kala duwan kama kala dhaco qawlka keligiina laba qaa'il oo kala duwan oo aan midkoodka kale markaa aanu dabagelaynin ee mid walba xaqiiqatan uu yahay inuu isagu bilowday hadal waaxidoona markaa uu yahay waa markaa ma suuragal aha marka labadaba inuu hadal u noqdaana ma suuragal aha adillo badan oo kaleo inuu hadalkii ilaahay yahay sheegaysaana waa jirtaa wixii ay muctaziliyi ahlusunna isku hayeenna ma ahayn yani macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan ma makhluuq ba mise makhluuq ma aha ee waxaa la isku hayay qur'aankani xuruufta u saaxiibkii makhluuq ma yahay mise ma aha macaanida markaa kalaamullah u soo aroortayna waxaa loo jeeda kan xuruufta u saaxiibka ah afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi uma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuhu kalaam ilahay baa lagu magacaabay waxay taxriifinayeen ma ilahay macaanida daatadiisa ku sugan bay ahayd mise waxay ahayd kalaam masmuuc oo xuruuf u saaxiiba ma suuragal aha yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waa aayad kale ilahay ku yiri waxay doonayaan hadalka ilahay inay bedelaan ma waxaa looga jeeday macaanida ilahay daatadiisa ku jirta bay doonayeen inay bedelaan maya wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allah macaanida ilahay daatadiisa ku sugan buu maqlayay miya wa kallama allahu muusa takliiman ilaahay muuse waa la hadlay la hadal buu la hadlay la hadal buu la hadlay ma aqbali karto in la yidhahdo hadaluu maqlayuu abuuray oo waxay culammadu soo naqliyeen ina almasdara idaa ukida bimajaazin idaa ukida bimasdarin intafa almajaazu qaطcan haddii markaa ficilka yani lagu akido masdar sida takliiman oo kale majaaz wixii loodhan jiray mesha waa ka baxa xaqiiqatan inuu u yahay hadalkii ilaahay ayaa markaa tacayunaysa adilo badan baana inoo sheegaysa inuu qur'aankani kalaamkii ilaahay yahay adilada inoo sheegaysaana waa badan tahay bacdiga aynu sheegnayna waa ka mid amaa marka waxa weeye aayadda inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin muطaacin ثuma amiin wma صaaxibkm bmajnuun walaqad ra'aahu biاlأfq اlmubiin wma huwa calى اlغaybi bdaniin waxay aayaddu ku caddahay in jibriil loo jeedo waayo dii quwatin cinda di lcarshi makiin muطaacin ثuma amiin halkaasaa lagu adeecaya waa jibriilka lagu adeecaya quwadana lagu sifeeyey duu miratin faاstawa markaa sidaas aawadeed jibriil baa taa looga jeeda aayadda kale ilahay wuxu uhi inahu laqawlu rasuulin kariim wma huwa biqawli shaacirin qaliila ma tuuminuun walaa biqawli kaahinin qaliila ma tadakkaruun tanziilu min rabbi alcaalamiin siyaaqa aayaddaabaa laga qaadanaya in looga jeedo xagga ilahay in laga soo dejiyo munazal inuu yahay marka idaafadu waa maxay waa idaafatu tabliiq waa gaadhsiinta ay khalqiga gaadhsiinayaana ilaahay u soo dhiibay ayaa loogu idaafeeyey oo loogu tiiriyey wama huwa cala algaybi bidaniinna waxaa laga tilmaamaya waxyiga mid yani markaa yani bakiil ku ahoo aan dadka gaadhsiinaynin maaha bimacnaa wax ka mida qarinaya maaha bidaniin oo da'ana waa la akriyey qira'a kale sabciya bidaniin marka la akriyo ay bimuttaham mid lagu tuhmaysanaya ma aha oo wax kale ku daraya waayo ilahay waxa uu lahu taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwatiin marka waxa weeye hadalaanu ilaahay odhan jibriille kama sheegi karo nebi muxamedna sala allahu alayh wasalam kama sheegi karo hadday tahay waxa weeye yani markaa hadal ilaahay haddii loogu magacaabay hadal jibriil ku hadlayo inuu abuuray ama muxamed ku hadlayo inuu abuuray waxaa ka dhalanaysa hadal kastoo cidi ku hadlayso abuuritaanka uu abuuray in la yidhahdo waa kalaamullah ama axaadiistuu nebigu ku hadlay in la yidhahdo waa kalaamullah oo la yidhahdo biictibaar ilaahay baa abuuray hadalka dad kale ku hadlaya in la yidhahdo waa kalaamullah oo la yidhahdo ilaahay baa abuuray waxaasna waa wax baatil aan suuragal ahay idan waxaad tacayunaysaa nusuusta waxa weeye qur'aanka ah yani sideeda daahirkeeda in lagu qaato waxaana markaa yani nabigu sal allahu alayh wasalam marka uu sheegay fadlu kalaami illaahi hadalka mudnaanshaha uu ka leeyahay hadalka ilaahay hadalka bini aadamka fadliga uu ka leeyahay siduu uga mudan yahay waa sida ilaahay marka uu uga mudan yahay ee fadli uga leeyahay khalqigiisa sidaasoo kale la mid tahay xadiis saxiixa saas ku soo arooray macnahaasoo kale marka kalaam cuqaladu waxay isku waafaqsan tahay wixii la maqlayo xuruuf u saaxiiba in kalaam la yidhaahdo sidaas iyadaabaa cuqaladu isku waafaqsan tahay ka taxadiga lagu samaynaya mid la mida la kaalaya lagu yidhina waxa uu ahaa kaa markaysaga xuruufta u saaxiibka ee macaanida ilaahay daatadiisa ku sugan taxadi laguma samaynaynin taxadi laguma samaynaynin marka waxa weeye waa masmuuc oo marka waa la maqlayaa oo waa markaysaga maxfuud oo waa la xafidayaa yani waa kalaamki ilahay uu xaqiiqatan u yahay kaa la xafidaya la maqlaya marka qur'aanka la akrinayo laakiin sawtkaad maqlaysaa waa sawtkii qaariga jibriil laakiin sawtkii ilaahay buu maqlay nebi muusena markuu ilaahay la hadlay sawtkii ilaahay buu maqlay laakiin inagu waxa aynu maqlaynaa waa hadalkii ilaahay oo xuruufta aynu maqlayno ilaahay baa ku hadlay laakiin sawdkaynu maqlaynaa waa sawdkii qofkan qaariga ee wax akrinaya codkiisii in aladii fi lmasaaxifi muhbatun bikalaami in aladii fi lmasaaxifi muhbatun bianaamili اlashyaakhi washubbaani huwa qawlu rabbi aayuhu wa xuruufuhu wamidaaduna waraqu makhluuqaani ibnulqayim baa waxau odhanayaa qowlkii shaacirka yagii baa nashaafiye qaxdaani buu sheegayaa markuu yidhi in aladii fi lmasaaxifi muhbatun ka masaaxifta lagu sugay bianaamili lashyaakhi washubbaani gacmaha markaysaga odayaashiiyo dhallinyaradaba lagu qoray huwa qawlu rabbi aayuhu wa xuruufuhu waa qowlkii ilaahay aayadihiisa macnihiisa xuruuftiisu waa hadalkii ilaahay wa midaadunaa khadkeenna iyo waraqu makhluuqaani iyo waraaqaha iyo xaashiyaha ay ku qoran yihin lakin waa makhluuq khadkan lagu qoraya waa makhluuq xaashida lagu qorayaana waa makhluuq kan la qorayaa laakiin waxa weeye waa hadalkii ilahay uu xaqiiqatan u yahay majaaz ahaan uma ah sidaas iyada ah ayuu markaa u hadalkay yidhaahdeen markaa kalaamka ilaahay waa shay waaxid oo ma tabacudo culamada ahlu sunnu waa buriyeen sida shaarixa taxaawiyaduba markaa uu sheegayay oo sheikh la yidhahdo abunasri sijsi ayaa waxau yidhi ashaacirada qaar baan weydiiye waxaan ku idhi ma ictiqaadsantihiin muuse inuu hadalkii ilaahay maqlay markaasuu yidhi markaa waxa weeye ha wuxuu yidhi waan garanayaa in ra'yigaaga kalaamka nafsigaa in agtaada mustaxiilba ay ka tahay hadalka ilahay in la maqlaa inaynay suurtoobiba karin in la maqlaaba inay dhici karin waayo waa macno nafsi ah laakiin waxa weeye ka soco sow markaa ma ictiqaadsanayd in waxa weeye hadalkii ilaahay u maqlay asamica kullahu an bacdahu ma dhammaantiibuu hadalkii ilaahay maqlay mise barhkii buu maqlay markaasuu igu yihi maxaad uga jeedaa iska dhaaf buu yihi waxaan uga jeedo oo adigu waxaad ictiqaadsan tahay ka warran hadalkii ilaahay oo dhan miyuu wada maqlay mise bacdi ka miduu maqlay markaasuu hadli waayey buui markaasaan ku idhi haddii aad tidhaahdo hadalkii ilaahay waa wada maqlay waxa weeye waxaa ka dhalanaysa muuse qaybka inuu og yahay waanad gaaloobaysa oo ilaahay kalaamba inaanu u sugan u sugnayn hadduu u sugan yahay awalow aakhir wax ka fakada inaanu jirin dhammaan inuu wada maqlaa ka dhalanaysa taasna inuu haybka og yahay baa ka laazimaysa oo waa kufri haddaad tidhaahdo bacdigii buu maqlo bacdi baanu maqal waxaa markaa kugu kaa furaysaa xujadii aad lahayd waa waaxido ma tabacudo oo aad tidhi ciddii tabciid geliso waa qaybsami karaa aad tidhi aad gaalaysiisay inuu waxa weeye yacni siduu nusuusta kaaga xaqnimo badnaa inuu waxa weeye caqligana yani kaaga xaqnimo badayoo kaa waafaqsanaan yahay kaa waafaqsan yahay baa laga qaadanaya markaasuu dabeed markaysaga xad markaa iga gambaday buu yii masaladaasi waxay u baahan tahay ta'amul iyo ufiirsi ayay u baahan tahay wax jawaabayo celi buuri shaarixa taxaawiyadu waa sheegaya laakiin shiikhii yidhi u nisbayn maayo yani sheikha abunasri sijsi la yidhahdaana markaysagaa kutub bu alifay kutubta waxaa ka mid ah kitaab la yidhahdo alraddu cala man ankara alxarfa wasawt kitaab qayima wey fawaaid aad u fara badanna laga soo naqliyo waa matbuuc waa la daabacay isagoo markaa daaru raaya ayaa daabacday calaa kulli xaal yani mas'alada ku saabsan kalaamka waa dawiilat dayl istidlaalaadka muctaziladu ay daliishadaan waa istidlaal saaqida waxaa ka mid a inay yidhahdaan waa majcuul qur'aanku shay kastoo majcuulina waa makhluuq ina jacalnaahu qur'aanan carabiya istidlaalkeedu waa yani jawaabteedu waa iska fududahay oo qur'aankii ilaahay waxau yihi aladiina jacaluu qur'aana cidiin ina jacalnaahu qur'aanan carabiya wax kastoo majcuuli inuu markaa makhluuq yahay laga qaadan maayo jacalo marna khalaqaa loo isticmaalo hal mafcuul bay qaadataa marna waxaa loo isticmaalaa ictiqada iyo yani markaysagaa sayara iyobaa loo isticmaalaa laba mafcuul bay markaa qaadataa waqad jacaltum allaha calaykum kafiila haddaad tidhahdo wax kastoo majcuuli waa makhluuq maxaad ka odhanaysaa waqad jacaltum llaha calaykum kafiilan maxaad ka odhan ma waxaad odhan allahna waa makhluuq baad odhan miya waa arrin baail ah markaa jacala haddii laba mafcuul la siiyo makhluuq markaa khalaqa markaa lama micno aha hal mafcuul marka la siiyay markaa la mid tahay khalaqa wa jacala adulumaati walnuura oo kale lakiin laba mafcuul haddii la siiyo waxay noqon kartaa bimacnaa ictiqada waxay noqon kartaa bimacnaa sama waxay noqon kartaa bimacnaa sayara erayada noocaasay la micno noqon karta marka sidaas aawadee waa istidlaal baaila weeye alaa kulli xaal yani markaa adilada inoo tilmaamaysa kalaamka ilaahay waa badan tahay ahlu sunna waljamacana waxay qabaan qowlka sagaalaad ee uu shiiku sheegay yani oo inahu tacaala lam yazal mutakaliman ida shaa wamataa shaa wakayfa shaa wa huwa yatakalamu bihi bisawtin yusmac hadal la maqlaayo sawt la maqlaayo ilahay ku hadlaa oo ciduu doono khalqigiisa ka mida uu maqashiinayo wa ana nawca alkalaami qadiimu nooca kalaamku waa horreeyey wain lam yakun isawtu lmucayanu qadiiman waa qadiimatu nawci xaadiatu laxad waataynu sheegnay wa hada alma'huuru can a'immati alxadiisi wsunna waa ka laga soo naqliyey wy waktigaa dhacay sidaas aawadeed halkaas aynu ka qaadi doonaa insha alla